SBS Radio
sheekh mukhtaar roobob cali abuumansuur ayaa magaalada baydhabo waxa uu si rasmiya uga shaaciyey inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kadib soo dhoweyn ballaaran oo magaaladaasi loogu sameeyey sheekh mukhtaar roobob cali abuumansuur ayaa marka hore waxa uu si weyn ugu mahadceliyey dadweynihii soo dhoweeyey isagoona uga cudurdaartay in xaaladda ammaan darteed uusan kula lugeyn karin magaalada baydhabo waxaana uu aad u soo dhoweeyey musharaxiinta doonaysa inay xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed ay kula loolamaan kuwa isaga kaga horeeyey magaalada baydhabo iyo kuwa kale ee soo gaari doona dadkuna noomani iyo hadhawayta oo murashaxiin ahaayeen mas-uuliyadda koonfur galbeed iniyoonay ubadhan ee dadkaas iyo hortaan hadhawaytag geelkana hana dhawaytag unuuna dad kalena noo dambooyaan oo yoona saas oo kale kooyo doona dhammaanna maylay taawayaana islana insha allahu tacaala lamba inisuunay walsaxoo nololgeekuna ku noolno walku bedelamo inidhafadaw anna muddo hooga iyo deegaankaas moogay laakiin adduunyada haltuul camal iyo nagatin wal usku wargabale walidhiyaay wal aragaay dagi saaxiibeed ay haayeen hayoomarina yoon antahaniyadeeye iniyo horeso hanoogamariyan owna iyo hanoogamariyana un gadaal ku kooy haan oo gadaal ku kooyo doonona dhiirigeliye maydhahaisiina kooyo unasi fayleel hanin dhawaay hanin noomarin waha dhawaay isinasi ku faylayni dadkan hasin dhawaayayaan yee filaan insha allahu tacaala antaasay bacdaje runtinyadii an faraxsana ma koobo koro farxaday inaan hakanagadii deegaankaas suduq oo wanaagsan oo sharafsalena dhahay ka dhawaay ma yoonan ma hadnagay ma yoonan ma hadnagay mar lamaad ibarsid ahaadba dadweynaha oo runtii magaalada hakubahi oo sifay lahanin dhawaayo may ku cudur daaraday inaan hala lugaayo oo magaalada hala dhex mara iyo kafay lahayti laakiin oogaa raga ammaanka iyo ma aragnay qaabkii horay waa andejiyeen iyo ka daraariye runtii ku raalli geliye insha allahu tacaala yo muku naf jeelini maana muku naf jeelada dow ka dhex noolada fursatan ku badan ooyo dhan una kala hadalna in ilaahay subxaanahu watacaala na siyoona
musharax madaxweyne koonfur galbeed abuumansuur ayaa goobta ka sheegay in musharaxnimadiisu ay timid kadib codsiyo fara badan oo waxgaradka deegaanka kuwa gudaha ku nool iyo jaallidaha dibadda ay u soo jeediyeen inuu xilkaasi u tartamo uuna aqbalay soo jeedintoodii walbadan iyo dadka mayba ana mukhtaarahan lahayoo codsaday meelahaflada la dhikaday ugaasa ilahadaleena dhalinyaro ilahadaleena gebro ilahadaleena dadka hasna shaxaw inaad haka darsato lafadee iyo eedeynaad may baleha insha allahu tacaala codsiga kaas eh iibtasoyan mahadnage iibta in ernena yoona mahadnage ee runtii maysiin sheegay codsigii dad dibadba runtii lahayo codsadii jaalido dibadda ama gudaha dadki roogin magali bilaanbo culmaaudiin walgorod xildhibaano iniska jaran kulli mayba in sheegay codsigii isinha injeediden aqbali anaga may rajeeyana insha allahu tacaala ini nabadgeliyada saartii atinin kufay lahaata wala lama dhahalka doodaasa hooban la arag rewanka ma erey ma inisatin ma eraw laakiin hata haayoona wala kuley kan hata fadawna wala kuley kan hata hadhalado doonona wala kuley waa lisli leelay gabalka taada langna langna ma eraw wirhayoo ka dhawaaw langna hatana makuroogaw sidii kafelananlay weelana heleeda rugu dadweyne aan rabitaan shoo sheegay ansaax laakiin codka maybala ah xildhibaanaas yeedaha tu waktigii sham emar kale iyo ku hadalo doona fidho kale iniska hooyo doona insha allahu tacaala may rajeeyane ini ilaahay subxaanahu watacaala nabad iyoonay cadaalad degdeg eh nasiiya oo ma azaqi dhibkuna ka jarn ku bahaan mukhtaar roobow oo mar soo noqday hogaamiyaha labaad ee ururka al-shabaab sannaddii laba kun iyo koob iyo tobankii ayaa shaaciyey inuu ururkaasi isaga baxay shan iyo tobankii bishii agost sannaddii laba kun iyo toddobiyo tobankii laba maalin kadib markii uu magaalada muqdisho uu soo gaaray saddex iyo tobankii bishaasi isagoona isku soo dhiibay dowladda federaalka ee soomaaliya kadib markii dagaal culus uu la galay xarakada shabaab oo ay iskhilaafeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo fariisan kumeel gaara u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa laga dareemayaa jawi ka duwan sidii hore maadaama todobaadyadani ay halkaasi gaarayeen musharaxiin doonaysa inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi doorashada dhici doonta todobiiyo tobanka bisha soo socota ee novembar inkastoo siyaasiyiinta isbedel doonka ahi ee kasoo horjeeda madaxweynaha iminka talada haya ee shariif xasan sheekh aadan oo isaguba ah musharax u taagan mar kale xilkaasi ay shaki gelinayaan in wakhtigii loogu talagalay doorashadaasi ay dhaafto maadaama ay sheegeen in ilaa iminka aan la magacaabin guddi doorasho oo gudoomiyihii baarlamanka koonfur galbeed iyo ku-xigeenkiisi ay ka maqan yihiin magaalada baydhabo
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.